bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وaصxaabihi aجmaعiin ama bعdu xadiidka uu raqamkiisa ahaa laba boqol iyo sagaal ee baabkii ugu horeeyey shalay yani afar ka ahaa xadiidka afaraad ka ahaa ku bilaabmayey akhbarana الرaبيع بn سlayman بn dawud qala xadaثna cbdاللahi بn yusf qala xadaثna الhaytm بn xumayd qala akhbaranii النucman wاlأwsaaciyu waأbu mucayd weyaan wabu macbad yaan shalay ku akrinay waabu mucayd ayb waa xafs bnu haylaan ayb qala alimaamu الnasaa-iyu raximah اllahu tacaala baabu اlfarqi bayna alxaydi wاlistixaadati baabu bayaani اlfarqi kala bixintii caddaynteedii buu u baab yahay bayna alxaydi la kala saaro xayd iyo wاlistixaadati iyo istixaada dhiigga yacni calaa sabiili اlmarad walcudri ku yimaado iyo midka calaa sabiili sixa ku yimaado xaydka in la kala saaro labadaas وبالإسناaد qال أخبرnا محمد بن المثنى qال xdثnا بن أبي عdي عن محمد بن عن محمد وهو بن عمر محمد بن عمر بن علقمة عن بن شهاaب وهو الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي xبيش أنها kانت waxay ahayd تsتxاaض in la dhiig شhubaayo faqاla لhا رsuuل اللhi صلى اه عليه وسلم nebiga wuxuu ku yidhi idaa kaana damu lxaydi dhiigga xaydku haddii uu yahay fa innahu isagu damun dhiig waaye aswadu madow yucrafu la garanayo ayb fa amsikii ka joog cani salaati salaada ka joog oo ka hayso wa idaa kaana alaakharu ka kale haddii uu yahay fatawada-ii weyse qaado oo yacni isaga weysaad un u baahantaho weyse qaado fainamaa huwa cirqun isagu waa xidid furmay weysaduu jebinayaa isaga ee salaada ma mancinayo ee markaa salaad walba u weysayso waa xidid un furmay qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadahanaa bnu abi cadiy ayaa noo warramay buu yidhi haadaa kan min kitaabihi buu nooga warramay ayb yani hada ishaaradan xaggee u laabanaya waxay u laabanaysaa inuu xadiidka ka dhigay can curwata can faatimata binti abi xubeysh oo caa-isho aynan ku jirin curwa cidda uu ka warinayo waa faatima kitaabkiisa sidaas ayuu uga wariyey ku maqlay ayuu noogu sheegay buu yidhi xifdigiisiina waa kanaa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadahanaa bnu abi cadiy min xifdihi ayuu no xifdigiisau nooga sheegay qaala wuxuu yihi xadahanaa moxamed bnu camri can ibni shihaab can curwata can caaishata ana faatimata binta abi xubeysh kaanat tustaxaadu marka xadiidka marna waxaa laga dhigay min musnadi faatima binti abi xubeysh marna min musnadi caaisha ayuu ka dhigay oo marka la yidhaha can caaishata ana faatimata binta abi xubeysh kaanat tustaxaad xadiidka yaa iskale caaishaa iskale markaas faatimana marka qisada unbay ku jirtaa ee iyada hadda ma warinaysa riwaayada haddii laakiin la yidhaahdo can curwata can faatimata binti abi xubeysh iyadaa warinaysa qisada markaas maxaa iskhilaafayna marka kitaabkiisii iyo xifdigiisii baa iskhilaafay wacalaa dalika marka ibnulqataan alfasi bayaanulwahmi walihaamka xadiidkan wuu ku cileeyey ciladaas oo wuxuu leeyahay yani xadiidkan waxaa ku jiro waxaa iskhilaafay xifdiga iyo kitaabka saa darteed marka wuxuu leeyahay arrintaasi marka waxay keenaysaa nadar ayay keenaysa sidaa wuu yidhi waxaa kale uu sheegay ibnulqataan uu ku daciifiyey xadiidkan laftiisa waxyaabaha kale marka tafarudkaas laftiisa moxamed bnu camr bni calqama isaga laftiisa marka wuu sheegay riwaayada dhehayso curwa uu leeyahay xadahatnii faatimatu bintu abi xubeyshna ama can curwata can faatimata riwaayada sidaas ah ee aan tan ahayn hadda noo dhigan ee uu warinayo shalay aan soo marnay almundir bnu lmugiira iyou ahaa soo maaha riwaayada almundir ibnu lmugiirana jahaala ku sugan buu yidhi ninkaas shalay waa soo tilmaanay naam ayb ibnu lqayim isaga tahdiibu sunanka waxyaabahaas dhan wuxuu leeyahay ibnu abi cadiy tafarudkiisu waxba ma dhibaayuu leeyahay liannahu hiqa waa hiqa weeyaan waana dhici kartaa in marna uu curwa faatimo ka maqlay marna inuu ka maqlay caa-isha inuu ka maqlay waqad rawaa canhumaa labadoodana waa ka wariyey aduusyaal sidaas oo kale ah buu leeyahay riwaayo kalaa jirto suhayl ibnu abi saalix ah oo isagu markaa can izuhriyi can curwata wuxuu leeyahay ama asmaa baa ii warantay ama faatima shaki buu gelina riwaayadaa iyadan xoogaa shakiga uu ku jirana way soo aroortay ayb aduu marka abu xaatim alraazi isaguna wuxuu yidhi tafarada bihi moxamed bnu camr bni calqama waxaana uu ku tilmaamay nakaara inay ku jirto sheegay oo isaga tafarudkiisii marka nakaara iyo waxbuu ka muujiyey ibnu xibbaan iyo xaakim iyana way saxiix yeeleen xadiidka calaa kullin marka khilaafkaas baa marka ibnu abi cadiy mar kitaabkiisana si marna xifdigiisana si in labadaba ay sax yihiinna waa dhici kartaayo labadaba uu ka maqlay ayb can curwata can caaishata ana faatimata binta abi xubayshin kanat tustaxaadu faqaala lahaa rasuulu llahi sala ll ly slama wuxuu nabigu ku yidhi ina dama alxaydi xaydka dhiiggiisa damun aswadu waa dhiig madow yucrafu la garanayo yucrafuna waa loo dabdiyaa yacrifuna waa loo dabdiyaa oo markaa yacrifu marka uu yahayna macnaheedu marka waxay tahay riix iyo ur buu leeyahay waay yucrafu marka la yidhaahno waa la yaqaanayo haweenkaa garanaya fa idaa kaana daliki kaagaas haddii uu yahay fa amsikii cani salaati salaada ka joog wa idaa kaana alaakharu ka kale haddii uu yahayna fatawada-i weyse qaado wasallii tuko yacni midkaa kale weysaduu jebinaya ee isaga salaadii makaa mancinaya masaa-il laftiisa markaa iclaalka oo abu xaatim iyo wou qabaa laftiisa qaala abu cabdiraxmaan qad rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey gayru waaxidin mid waxaan ahayn lam yadkur ma sheegin axadun minhum qof iyaga ka mid ah maa dakara bnu abi cadiy waxa uu ibnu abi cadiy ou sheegay waxa ibnu abi cadiy ou sheegayaa waa maxay ina dama alxaydi damun aswadu yucrafu maba aynan sheegin waxayna u celiyeen faatima dhiiggeeda waxay u celiyeen umkuthii qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki iyo qadarkii iyo muctaada camalay ka dhigeen waana riwaayaadkii shalay aan soo marnay ee tirada badnaa moxamed ibnu abi cadiy keligii unbaa wuxuu leeyahay ayaa sidan yidhi ina dama alxaydi damun aswadu yucraf marka waa tacliilin iyada lafteeda middan marka xadiidka abu daawud iyo nasaa-i baa soo saareen xadiidkan marka daara qutni isagu wuxuu tilmaamay uu yidhi ruwaaddiisa kulluhum hiqaat halkaas marka isku ma la isku haysto ruwaadu hiqaad ayagoo a tafarudku waxbau dhibi karaa xaakim iyo ibnu xibbaan baa iyagu laakiin saxiix yeeleen xaakimna calaa shardi muslim buu yidhi abu xaatim isaga wuxuu yihi lam yutaabac moxamed bnu camrin calaa hadihi riwaaya wahuwa munkarun khilaafkaas baa marka xadiidkan dheer baa ku jira calaa kullin in badan culimmadana waa soo dhoweeyaan xadiidka oo waa xasaniyaan oo miman xasana waxaa ka mid a ibnulqayim tahdiibu sunanka ayb marka haddii xadiidkan marka dacfi la geliyo macnaheedu waxay noqonaysaa wax tamyiiza oo loo noqonayo ma leh inkastoo riwaayaadkii shalay qaar laga fahmi karo idaa aqbalat xaydatuki aqbalat xaydatuki wax la garanayo ayaa ayuu u celinaa nabiga sal lla ly slam haddii xaydkaagii uu soo qaabilo fadaci salaata salaada ka tag marka idaa aqbalat xaydatuki caadana waa noqon kartaa tamyiizna waa noqon karaa xadiidkaas waa loo qabsan karaa laftiisa tamyiizka ayb wa bihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadaanaa xamaadu wahuwa bnu zayd can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat istuxiidat faatimatu bintu abi xubaysh fasa'lat الnabiya sal ll ly slam nabigay su-aashay faqaalat yaa rasuula allah inii ustaxaadu waa la idhiig shubaa falaa adhuru ma daahiroobayo afa adacu salaata qaala rasuulu llahi sal l slam yani falaa adhuru markay leedahay sida iyada u haysato waay macnaha waxay ka wadaa dhiiggii waa iska socdaa laakiin xaqiiqada waxay tahay dhiiggaas oo dhan ma noqon karo dhiig wada xayd ah ma aha xaqiiqdu qaala rasuulu llahi sal ly slam inamaa daliki kaagaasi cirqun xidid furtay waayo walaysat bilxaydati xaydkii ma aha yani xaydkii la yaqaanay ma aha faidaa aqbalat hadday soo qaabisho alxaydatu xaydku hadduu soo qaabilo ee inuu xaydku soo qaabilay maxaa lagu garanaa laba shay baa lagu garan karaa caadada in loo celiyo waqtigii ay markay caafimaadka qabtay ay heli jirtay amase in loo celiyo wax la kasaayo oo ay haweenku yaqaanaan waana midda hadda marka de haddaad fiiriso marka ibnu alimaamu الnasaa-i tarjamadiisa haddaad fiiriso baabu اlfarqi bayna alxaydi wاlistixaadati buu yihi farqiga muxuu ka rabaana tamyiiz xaydkii iyo istixaadadii kala sooc la kala sooco hadda baabkan marka wuxuu u baab yahay axaadiidta kusoo aroortay tamyiizka amaa axaadiidta caadada iyo qadarka kusoo aroortay ti shalay waay nacam tabwiibaadkiisa marka aad inaad u fahamto waa muhiim nacam hadda tarjamadan marka waa tarjamo ku saabsan in loo celiyo tamyiiz in loo celiyo labada dhiigba in la kala garan karo marka laba xadiidha kusoo aroortay ina dama alxaydi damun aswadu loonka in loo celiyo midabka kaasna warkiisuu ka hadlay midkanna marka faidaa aqbalat ilxaydatu haddii xaydku uu soo qaabilo xaydku marka waa mid la garanayo naaguhu ay ka ay dhiigga kale ka garan karaan ay kaga sooci karaan fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarad hadday jeesatana faqsilii canki dama faqsilii canki waxaad xaggaaga ka dhaqdaa athara dami dhiigga raadkiisa watawada iyo weyse qaado weyseyso fainamaa daliki kaagaasi cirqun xidid furtay waay walaysat bilxaydati ma aha qiila lahu waxaa lagu yidhi falguslu qubayskiina qaala wuxuu yidhi dalika kaagaasi laa yashuku fiihi axadun qofna ku shakin maayo yani qiila lahu falguslu ka waran baa layidhi gusliga marka mxuu maxaa laga wadaana marka uu xaydku ka go-o ma qubaysanaya waay nacam ee kaas cid ku shakinaysa male inay qubays in laga raba iyado cid cidi ku shakin mayso macnaha marka uu ujeedaa kaasu qaala abu cabdiraxmaan waa alimaamu nasaa-i laa aclamu ma ogi buu yidhi axadan qof dakara sheegay fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa watawada-i qof sheegay ma hayo yidhi hayra xamaad ibni zayd ma ahane marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo faqsilii canki ahara dami watawada-i xamaad baa la gooni noqday inta kalena ma sheegin waqad rawaa gayru waaxidin wuxuu wariyey ayaaaayaa ka wariyey can hishaamin walam yadkur fiihi watawada-i ereygaas ma sheegin xamaad baa la gooni noqday mararka qaar marka ziyaadada xataa wain kaana yaynanba munaafiye ahaanine marar badan bay marka culimada ziyaadada waxbay ku cileeyaan badana laakiin sidan hadda isagu saanuu yidhi muslimna sidaanoo kale oo laftiisa milicsaday uu ishaaray fii saxiixihi laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi jumladan watawada-i xamaad ibnu salama wariyey oo xamaad ibnu zayd la wariyey oo daarimi baa musnadkiisa kusoo saaray saraajna waa wariyey minmin dariiqi yaxya bni sulaym can hishaamin marka saddex qof ayaa ziya watawada-ida sheegay yaxya bnu sulaym aطaa'ifi xamaad ibnu salama iyo xamaad ibnu zayd saddexdooda ayaa watawada-ida keenaye ee xamaad keligii lama gooni noqonin ayb iclaalkaasi marka mwaa saa uma xoog badna wabihi qaala akbaranaa qutaybatu can maliki can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasul qaalat waxay tihi qaalat faatimatu bintu abi xubaysh yaa rasuula allah laa aطhuru anigu ma daahiroobayo afa adacu salaata maka tagaa faqaala rasuulu llahi sal l slam inamaa daliki cirqun waa xidid furtay walaysat bilxaydati ma aha faidaa aqbalat ilxaydatu xaydkii hadduu soo qaabilo fadaci salaata salaada ka tag faidaa dahaba qadruhaa faidaa dahaba haddii uu tago qadruhaa qadarkeedii faqsilii canki dama dhiigga xaggaaga ka dhaq wasalli tuko faidaa dahaba qadru haada marka hadda wuxuu ku aadinayaan caadadii wabihi qaala akbaranaa abulashcaf wahuwa axmed bnu lmiqdaam saduuqun saaxibu xadiid abu daawuud baa xagga muru'ada ayuu ka duray rawaa lahu lbukhaariyu watirmidiyu wاnnasaa-iyu wabnu maaja qaala xadaanaa khaalid bnu اlxaariث qaala samictu hishaama bna curwata yuxadiثu can abiihi can caaishata ana binta abi xubayshin qaalat ya rasuula allah inii laa adharu afa atruku الsalaaة qaala laa inamaa huwa cirqun qaala khaalidun fima qara'tu calayhi khaalid marka wuxuu yihi wixii aan hishaam ku dul aqriyey walaysat bilxaydati baa yaa ku ayaa ka mid ah ku jirto ayb marka qaala laa buu yidhi marka waxaa muuqato khaalid xadiidkan hishaam laba maro laba siba uga qaatay qiraa'a calayhi iyo marna waa samaaco waa ka maqlay markii uu ku dul aqrinayey wuxuu aqriyey walaysat bilxaydati buu ayaa marka saas uga qaatay markuu isaga lafdigiisa ka maqlaayeyna qaala laa daasay ku ekay faidaa aqbalat alxaydatu buu yidhi walaysat bilxaydati marka waxay ku jirtaa qiraa'a cala sheykh tii oo uga qaatay faidaa aqbalat alxaydatu xaydkii hadduu soo qaabilo fadaci salaata waidaa adbarat faqsilii canki dama wasallii tuko ayb marka caadadii iyo tamyiizkii labadaba marka in la fiiriyo hadday iskhilaafaan caadada iyo tamyiizkana shaaficiyadu tamyiizkay hormariyaan xanaabiladuna waxay hormariyaan caadada oo tamyiizka ma fiirinayaan ayb baabu nahyi can iqtisaali اljunubi fi lmaai اdaa'imi iska reebidda layska reebay junubku inuu qubaysto laga reeb inuu ku qubaysta laga reebay fi lmaai daa'imi biyaha fadhiyo qof janaabo qaba biyo fadhiya inuu ku qubaysto ou janaabo iskaga mayro iska reebidda layska reebay ama ka reebidda laga reebay wabihi qaala akbaranaa sulaymaan bnu daawuud walxaariث bnu miskiin qira'at calayhi waana asmac wallafdu lahu can ibni wahbin can camr bni اlxaariث can bukayrin ana aba saa'ib abu saa'ib alansaariy almadani hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi juزءi اlqira'ة wamuslimu wاlarbacة ana abasaa'ibi ahbarahu anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اlahi sal ly slam laa yaqtasilu axadukum midkiin ku qubaysan maayo waa khabarun bimacna nahyi laa yaqtasilu laada waa naafiya waay walidalika marka lama reebin ficilka mudaaric laa yaqtasil lama dhihin laa yaqtasilu macnaheeda haddii sidaa la yidhaha waa khabarun bimacna nahyi waxaana weeyaan iyo kuma qubaysanayo younan ku qubaysanin waayo macnaha laa yaqtasil haddii la yidhaahdana waa laada naahiyo waayo younan ku qubaysanin waayo macnuhu isma bedelaya laakiin labada siba waa la dabdi oo qalami ah labada siba waa la dabdiyey laa yaqtasilu axadukum midkiin ku qubaysan maayo yacnii younan ku qubaysanin filmaa-i daa'imi biyaha fadhiyo wa huwa junubun isagoo junub oo janaabo qabo ayb qubaysigaas marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waa makruuh qofka inuu ku qubaysto biyo fadhiyo ama ha yaraadaan ama ha badnaadaanba waa makruuh ayb isha yacni markaa dureereysa oo soconayso il dureereysa ha noqoto biyo fadhiyaan ha noqdaan marnaba qofka yacnii biyo inuu dhu iska dhex galo oo uu markaa qubays u dhex galo waa makruuh waa alimaamu shaafici riwaayat albuweyqi wuxuu leeyahay akrahu liljunubi qofka janaabada qaba waan u nacayaa an yaqtasila inuu ku qubaysto fi lbi'ri ceelka macyinatan kaanad ha ahaato il burqanayso ow daa'imatan mid fadhisa ha ahaato wafi lmaa-i raakidina inuu biyaha fadhiyo inuu yacni ku qubaysto janaabo kaga mayrtana waa nacayaa alladii laa yajri aan soconaynin wasawaaءun qaliilu raakidi wa kahiiruhu biyaha raakidka ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan war biy yacni war biyo ku jiraan hadday rabta ha noqoto leanna dadku ka wasaqeynaya haddii nin walbaa ku qubaysto iska dhex galo biyihii waa wasaqoobayaan karaahadaas oo dhanna waa cala tanziih laa cala taxriim xaaraam ma ahane marka waa tanziih leanna maxaa yeeley ninka janaabada qabaa na najaas ma aha isaga naam baabu nahyi can اlbawli fi lmaai الraakidi wاliqtisaali minhu iska reebidda layska reebay can ilbawli kaadi fi lmaai الraakidi biyaha fadhiya lagu kaadiyo waliqtisaali minhu iyo in lagu qubaysto biyihii inta lagu kaadiyo in laga ma lagu mayrto wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziid huwa lmuqri moxamed bn cabdillahi bni yaziid almuqri can sufyaana wahuwa bnu cuyaynata can abi zinaad wahuwa cabdullahi bni dakwan can muusa bni abi cuhmaana wahuwa tabaan atabaan almadaniy maqbulu ayuu yihi ibnu xajar rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wاnasaa'iyu abu xaatimna wuxuu yihi shaykhun nowcan maa qofka shaykhun ou dhahaayo waa jarxi tacdiilka meesha ugu danbeysa waayo haddaynanba ahayn jahaalo mararka qaar yacnii shaykhun qofka majhuulka oo kala la dhahaa haddaa ku aragto kutubta culamaa ulxadiid ay leeyihin hada xadiidu shuyuukh yani waxaa laga wadaa dadka warinaya dad saas u xoog badan ma aha waay hada xadiidu shuyuukh markay yidhaahdaan wadaka xadiidu lxufaad xadiidkan waa xadiidkii xufaadda midkaana shuyuukhda idaa rawa shuyuukhu kadaa waay wa idaa rawa alxufaadu na sidaas iyo sidaas waa haddii la yidhaha shuyuukhdu waa dad marka tacdiilka meesha ugu dambeysay taagan ayb marka ibnu xibbaan ayaana marka hiqaa-a ku sheegay wuxuu dhexgeliyay fii hiqaatihi yani calaa caadatihi laakiin xadiidka soo socdo muslimaa wariyey can dariiqin aakhar waa saxiix xadiidka marka can abiihi waa abu cuhmaan can abi hurayrata can rasuuli llah ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaala laa yabuulanna axadukum midkiin younan ku kaadinin fi lmaa'i raakidi biyo fadhiyo biyaha fadhiyo huma yaqtasilu huma markaa dabadeed huwa isagu yaqtasilu minhu waa ku qubaysanaya yani biyaha yowsa iska hadlaynin oo midkiin biyo fadhiya yaunan ku kaadinin hadhow waa ku qubaysanayaa inuu qubayso ugu baahanaye ayb saasay ka dhigan tahay uma yaqtasilu ibnu maalik saddex dabdi ayuu baneeyey uma yaqtasilu in la yidhaahdo ay uma huwa yaqtasilu waay markaas macnuhuna marka waxay tahay ya-uulu ilaa an yaqtasilahu marka hadduu iskaga kaadiyo wuu u baahnaan doonaa hadhow markuu u baahdana qubayso uga ugu baahan karaa marka yownan sidaas yeelin waayo marka haddii la godo waxaa kaloo bannaan in la reebo oo la yidhaha uma yaqtasil minhu uma yaqtasil marka la yidhaha laa yabuulanaday ku cadfan tahay oo marka waxaa ku jiray waa majzuum oo waxay ka dhigan tahay uma laa yaqtasil minhu dabadeed yownan ku qubaysanin marka qubayskiina waa layska reebay in lagu kaadiyana waa layska reebay waxaa kaloo baneeyey ibnu malik uma yaqtasila in la yidhaah oo binasbi oo markaa yacni nasbahana marka laga dhigo biidmaari an an mudmara a marka loo soo qadaro humadana markaa la siiyo xukma waawiljamci in la siiyo markaas macnaheedu muxuu noqonaa marka humada haddii waawiljamci macnaheeda la siiyo an mudmara-ana lagu nasbiyo ficilka yaqtasilada wuxuu noqonayaa laa yabuulanna axadukum midkiin younan ku kaadinin fi lmaai raakidi uma yaqtasila dabadeed uu ku qubaysto minhu biyaha uu ku mayrto yacnii labada you jamcinin waay intuu ku kaadiyo haddana uu ku qubaysto labadaas yousan kulminin waay dabdigaa dambe marka ibnu imaamu nawowi xoogaa waa inkira waa waa nadar iyo waxbaa ku jira uu yidhi inkastoo uu sheekheena ibnu malik uu sidaas yidhi buu yidhi haddana laakiin waxaa laga fahmaa buu yidhi in la diidayo mudlaquljamci jamcinta in la diidayo ee haddii mid mid loo kala sameynayo dhib inayna lahayna kasoo baxayso ee haddii la yidhaha yuusa ku kaadinin kuna qubaysanin waxaa laga fahmaa buu yidhi inuu ku kaadi karo hadduusa ku qubaysanaynin labada un ha jamcinin waay laakiin mid mid waana dhex geli kartaa qubays waa u geli kartaa kaadidiina waa ku kaadin kartaa haddaadan ku qubaysanaynin laakiin arrinkaas de waxaa weeyaan wax diidaa male lafteeda in marka xadiidka suuradaas jamcintana in la diiday dhib ma leh keli kelina xadiid kalaa tu dabdiga kalaa tusaayo laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im fi lma fi lmaai raakib uma yaktasil minhu riwaayada jasmigaa tusayso mid kasta in mamnuuc ay tahay haddii marka riwaayo kale ay tustay mid walba inay mamnuuc tahay fahamkii laga fahmi lahaa riwaayaadkaasaa lagu dafcina dabdigaana uma yaktasilana sax uu noqon karaa marka jamcintana waa xun tahay kelikeligana waa xun tahay oo riwaayaad kalea kelikelida loo hayaa ibnu xajar laftiisa macnahaas waa soo dhoweeyey sidaas baabka oo humadan u malaynaya inuu uga hadlaayo inuu uga hadlaayo ibnu hishaam kitaabkan muqni labiibka muqni labiibka baabka humada marku maraayo qis waa keenaa warkan hadalka nawowi uu keenayaa ibnu malik uu ku yacni uu ku naqdiyey dabadeed marka uu ka waxbuu isaguna shawaahid iyo wax badan buu keenayaa ayb marka wuxuu yihi laa yabuulana arajulu fi lmaai raakidi uma yaktasilu minhu uma huwa yaktasilu minhu kaadidan marka xukunkeedu wuxuu noqonayaa xaaraam haddii biyuhu ay yihiin biyo yar oo fadhiyo meel fadhiyo biyo badan oo meel fadhiyo waxaa biyo badan oo meel fadhiyo in nahyigu uu taxriim yahay baciid ma aha kuwa yar ayagu waaba taxriim sababtoo ah waaba najaaseynayba biyihii kuwa soconaya laftoodana karaaha ayaa ku jirto laakiin karaahadaasi taxriim ma gaarayso calaa kullin marka nahyigaani ba fii bacdi almiyaahi liltaxriim wa fii bacdiha lilkaraahati sharaxa muslimka alimaamu nawowi sidaasuu yidhi baabu dikri اliqtisaali awala alleyli qubaysiga la qubaysanaya xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay awala alleyli habeenka awalkiisa in la qubaysto yani maxaa sidaa loo yeelayaa mubaadaratan ila ahaarati dahaaradaa loo degdegayaa qofkii janaaba ayuu galay xaalad janaabo qubayska inaanu gadaal u dhiganin oo uu awalkaba hore ka qubaysto mubaadaratan ila ahaarati wbihi qala akhbaranaa cmr bnu hishaam wahuwa cmr bnu hishaam bn yaziid aljazariy abu umayata hiqat rawaa lahu nasaa-iyu faqad qala xadaanaa mkhladu wahuwa mkhlad bnu yaziid alqurashi saduq lahu awhaam can sufyaana wahuwa thawriyu can abi اlcalaa wahuwa burd bnu sinaan adimashqiy abulcalaa saduq rumiya bilqadr can cubaadata bni nusay wahuwa abu cumar الshamiy qaadi طabariya hiqat faadil rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca can gudayfin wahuwa gudayf bnu اlxaariث aلthumaaliy mukhtalafun fii suxbatihi hiqa isaga taabici inuu yahay xoog badan anahu sa'ala caaishata ayuu su-aalay ayu leyli habeenkii kee ahoo kaana uu ahaa nebigu yaqtasilu inuu qubaysanaya rasuulu llahi sal l slam qaalat waxay tihi rubama اqtasala inuu qubaystaa la arkaa awala leyli habeenka awalkiisa warubama اqtasala inuu qubaystaa la arkaayo aakhirahu aakhira leyli habeenka aakhirkiisa qultu waxaan idhi alxamdu lilahi aladii jacala fi lmri saaca allah ammaan leh allihii arrinta waa sacnimo ka dhigay oo gadaalna laga qubaysan karo horena in laga qubaysan karo allihii sidaas yacnii yeelay wabihi qaala ahbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qala ahbaranaa xamaadu can burdi can burdin can cubaadata bni nusay can udayfin can gudayf bni اlxaariث qaala dakltu calىa caaishata fasa'ltuha qultu akaana rasuulu lahi sal l slam yaqtasilu nabiga ma qubaysan jiray min awali leyli ow min aakhirihi buu ka qubaysan jiray qaalat kulu dalika kaa dhammaantii waa yeeli jiray rubama اqtasala inuu qubaystaa la arkaa min awalihi warubama اqtasala min aakhirihi inuu qubaysto qultu alxamdu lilahi aladi jacala fi lmri sacatan ayb marka hore in laga qubaystaa iyo gadaal in laga qubaystaa waa la yeeli karaa laakiin riwaayadii hore sidaa midda yani hore in laga qubaystaa faa-iidada ku jirtaa waxay tahay almubaadara ila ahaara ilaa ficli ahaara mubaadaradaasna khayr baa ku jiro gadaal inuu nebiga u dhigana isagana dee dacwaa marka yacni nebiga isaga waxba ku dhaafi maayaan maxaa yeelay dadkii buu soo gaarsiinayaa saanna inay bannaan tahay sidanna ay bannaan tahay baabu dikri اlistitaari cinda aliqtisaal is-asturidii sheegitaankeeda xadiidka ku yimid caddeyn ayuu u baab yahay cinda aliqtisaali qubaysiga agtiisa marka la qubaysanayo qofka inuu isqariyo wabihi qaala akhbaranaa mujaahid ibnu muusa wahuwa alkhuwaarizmiy ayb alkhutaliy hiqat rawaa lahu muslimu walarbaca qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdiy wahuwa albasriyu alimaam qala xadaanii yaxya bnu lwaliid wahuwa طaa'iyu abu zacraa laa ba'sa bihi qala xadaanii muxilu bnu khaliifata wahuwa طaa'iyu اlkuufiyu hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu wabu dawuuda wالnasa'iy wabnu maaja qala xadaanii abu samx wahuwa ismuhu waxaa la yidhaahdaa iyaad waa saxaabi qaala kuntu aqdumu rasuula اllahi sal ly slam nabigan u adeegi jiray oo u khidmayn jiray fakaana idaa araada nebigu wuxuu ahaa hadduu doono an yaktasila inuu qubaysto qaala wuxuu dhahaya wallinii qafaaka wallinii yacnii igu soo jeedi qafaaka qadaadkaaga yani marka qadaadka markuu saa ugu soo jeediyo asaga waa kasii jeedaa horta wejigiisa oo asagii ma arkaayo nebiga sal lla ly slam dadka kalena waa ka qarinayaa oo isagiibuu iskaga aadinayaa fa uwalliihi waan u jeedinayay qafaaya qadaadkaygan ayaan u jeedinayey fa asturu waan asturaayey hu nebigaan asturaayey bihi biqafaaya qadaadkaygan nebiga ku asturaya on ku qarinaya marka bihi bilqafaa nebigaan qarinayay waxaan ku qarinayay qadaadkii wbihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibrahim yacquub bnu ibrahim wahuwa dawraqiyu can cabdiraxman wahuwa bnu mahdiy can maliki can salimin huwa bnu abi umayata can abi murata mawla caqiil bni abi طaalibi can umi haani'in anaha dahabat ila اnabiy sal l slama nabigay u tag ayay u baxday yowma alfatxi maalintii maka la furtay fawajadathu waxay aragtay yaqtasilu isagoo qubaysanaya wafaatimatu faatimana tasturuhu ay asturayso bithawbin maro ay ku asturayso fasallamat way salaantay faqaala wuxuu yidhi man haadaa kan waa kuma qultu waxaan idhi umu haani falamaa faraqa min quslihi qubayskiisii markuu dhammeeyey qaama waa istaagay fasallaa hamaaniya rakcaatin sideed ragca ayuu tukaday fii thawbin maro ayuu ku tukaday multaxifan bihi yani hal maro ayuu ku tukaday multaxifan bihi isaga oo markaa yani marada ku duuduuban oo jeeni qaaran baabu dikri اlqadri اladii yaktafii bihi الrajulu min almaai lilgusli baabu dikri اlqadri qadarkii sheegidiisii alladii qadarka oo yaktafii bihi الrajulu qofka uu kugaa ku kaaftoomayo min almaai biyaha uga kaaftoomayo lilgusli qubayskii yacni inta uu qofku biyaha ku kaaftoomi karo qubayska ugu kaaftoomayo ku markaa ku qubaysanayo yani qadarka qadar intee leeg buu ku kaaftoomi karaa oo biyo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata can muusa aljuhaniy huwa muusa bnu cabdillaahi aljuhaniyu hiqat caabid rawaa lahu muslimu watirmidiy wanasaa-i bnu maaja qaala utiya mujaahidun mujaahid baa waxaa loola yimid biqadaxin haruub weel xasartuhu waxaan ku qadaray weelkaasi hamaaniyata ardaalin sideed rodol rodolku berigaas cabir jiray sideed rodol ayaan ku qiyaasay faqaala wuxuu yidhi xadahatnii caa-ishatu caa-isha ii warantay ana rasuula اllahi sal ly slama nebigu kaana wuxuu ahaa yaqtasilu bimidli haadaa kan oo kale u ku qubaysan jiray adu waa suus iyo wax lamida wax u dhigmo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can abi bakr bni xafsin qaala samictu abaa salamata yaquulu dahaltu calaa caaishata ayaan u galay wa aquuhaa aniga iyo wa aquuhaa walaalkeed ayb dahaltu calaa caaishata ayaan u galay yani ana wa aquuhaa anigi walaalkeed damiirkii mutasilka ahaayo wuxuu ku cadfay isim daahira waa la yeeli karaa hadduu marfuuc iyo kale uu yahay ayb marka uu majruurka yahay baan filaa in war u ka jiray oo qaar ay diidayaan ibnu maaligna uu dhihi jiray maya uu dhihi jiray oo qur-aankaaba ku yimid oo wataqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaami ayaa ku yimid wacawdu khaafidin ladaa cadfin saasoo ka saas waa tuu dhihi jirin keyrkay waa diidayaa buu yidhi laakiin anuma mancinaayo wuxuu ku yimid buu leeyahay nahru saxiix qur-aankuuna u jeedaa markaasna kaas khafdahaasa warkaan dakhaltu calaa caa-ishataan u galay buu yidhi caa-isha anaa u galay abu salama dhahay iyo wa akuuha min alradaacati walaalkeed nuugmada ugu walaal ah ayb walaalkaas marka alimaamu nawowi isaga wuxuu yihi waa cabdullaahi bnu yaziid wuxuuna ka fiiriyey kitaabu ljanaa-is oo muslim ayaa waxaa ku soo arooray cabdillaahi ibnu yaziidkaasaa la sheegay markaasaa la yidhi radiicu caa-isha radiicu caa-isha maadaama la yidhi meeshaan marka isaga uu ka dhigay nin kalaa jira caa-isho oo la nuugay isagana ee radiiceeda ahaa oo kathiiru bnu cubayd la yidhaahdo ibnu xajar isaga marka wuxuu yihi ninkan mubhamka labadaas midkood unbau noqonaya hal keliya in layskaga fasira ma waa taxakum oo aan caddayn rasmi a markaa loo haynin marka ama waa cabdullaahi bnu yaziid ama waa kathiiru bnu cubayd fasa'alahaa wuxuu su-aalay can gusli nabiyi sal ll ly slam nebiga qubayskiisa fadacat biinaa-in weel ayay u yeeratay fiihi qadra saacin suus qadarkii oo kale ah ay ku jiraan fasar fasatarat waxay asturatay sitran ayay asturatay oo daaha iyo waxbay ku asturatay faاqtasalad way qubaysatay faafraqad calaa ra'sihaa madaxeedii bay ku shubtay biyihii talaatan saddex jeer tay daah yar xiratay ayay madaxeedii marka biyihii ku shubtay marka da madaxa ay biyaha ku shubayso iyagu waa arkayaan laakiin inteeda hoose ayay qarisay leanna maxaa yeelay midna waa walaalkeed xagga nuugmada ugu walaal ah oo maxramkeedii waayo abuu salamana habaryarayba u tahayba waxay habaryar ugu tahay xagga nuugmada leanna abuu abuu salama wuxuu nuugay umu kulhuum caa-isho walaasheed ahay ayuu nuugay bina'an calaa dalika marka midna habaryaray u tahay xagga nuugmada midna waa la dhashay xagga nuugmadu kula dhashay marka dee timaheeda iyo kale waa arki karaan iyada maxram waaye leena ayb wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaثana laythu can ibni shihaabi can curwata can caaishaةa anaha qaalat kana rasuulu اlahi sal ly slam yaqtasilu fi اlqadaxi nebiga weel ayuu ku qubaysanayay qadaxa wahuwa alfaraqu waayo faraqaasna imaamu shaafici iyo ibnu cuyayna waxay yidhaahdeen halaaثatu aasoc saddex suus waayo saddex suus ayuu la egyahay suuskiina taqriiban de waa afar koombo meelaha ama saddex koombo markaa taqriiban sagaal koombo ama labaiyo toban koombo ayuu ku qubaysanaya marna hal saac oo kale u ku qubaysanaya saac marba marka waxaa waaye hadba si waayo nacam iyo duruufta markaa hadba si waayo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya wax taxdiida inuusan jirin oo aan la dhehaynin intaas haddii laga badiyo waa xaaraan intaa haddii laga yareeyana waa xaaraan ma leh yacni inta ugu badanoo qof uu ku qubaysan karo taxdiid ma leh laakiin in israafka layska ilaaliyaa la rabaa wa kuntu waxaan ahaa aqtasilu waa qubaysanaya ana aniga iyo wahuwa isaga fii inaa-in waaxidin hal weelaan ku qubaysanayni wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala xadaanaa shucbatu can cabdillahi bni jabrin qala samictu anas bna maliki yaquulu kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yatawada'u nabiga wuxuu ku weyse qaadanayay bimakuukin makuuk wayaqtasilu bikhamsi makaakiya waa soo marnay xadiidkan ayb wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaqa can abi jacfarin qaala tamaaraynaa fi lgusli abu jacfarkan waa maxamed bnu caliy abu jacfar albaqir qaala tamaaraynaa waxaa dhalay cali bn اlxusein bni cali bn abi aalib zayn اlcaabidiin baa dhalay qaala wuxuu yihi tamaaraynaa waxaan ku doodnay fi lgusli qubays cinda jaabir bni cabdillaahi agtiisa faqaala jaabirun jaabir wuxuu yihi yakfii waxaa ku filan min algusli qubayska min aljanaabati laga mayranayo saacun hal suus afar koomba ama saddex waa kugu filan tahay biyo ah mimaa in biyaa qulnaa waxaan niri maa yakfii ma ku filnaanayo saacun suus walaa saacaani iyo laba suusna qaala jaabirun jaabir wuxuu yihi qad kaana yakfii wuxuu ku filnaa man kaana khayra minkum mid idinka khayr badan idinka wa akhara badan shacaran xagga timahana mid idinka idinka khayr badan oo idinka tim badan ayaa ku meyran jiray suuska uu ku filnaan jiray nebigu u jeedaa sala allahu calayhi wasalam baabu dikri اdilaalati calaa anahu laa waqta fi dalika baabu dikri dilaalati dilaaladii sheegideedii ayuu u baab yahay calaa annahu laa waqta waxa didaada fii dalika arrinkaa inuuna lahayn laa waqta ay laa taxdiida way waqtiga hadda wuxuu ka wadaa taxdiid xadiiditaan inuunan jirin waxa u daliilka ah wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can macmarin can الzuhriyi xaa وaأhbarana isxaaq bnu ibrahim qala xadaana cabdالrazaq qala akhbarana macmarun wbnu jurayj can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat kuntu aqtasilu ana warasuulu اllahi sal ly slam waan qubaysan jirnay aniga iyo rasuulka min inaa-in waaxidin hal weel wa huwa qadru lfaraqi faraq qadarkiisa oo kale wa faraquna saddex suus waay tarjamada iyo marka xadiidka xaggee iska mudaabaqeyneen qadri wahuwa qadru lfaraq qadru lfaraq marka la yidhaahdo taxdiid maahan soo maaha waa qiyaas waay weel faraqa u dhigmo waay mar haddii waxbaa u dhigma la yidhi wax xadidan oo go-an oo lagama badin karo ama lagama yareyn karo dhahaya ma yaalaan meeshaas marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed